bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dhegeystayaal halka nagala socotaan waa raadiyo sanguni siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megahertz suudhableyna waaxigada kusoo dhawaada warkaas subaxnimo idaacadda sanguni qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya talaalka caruurta oo si habsami leh uga socda qeybo ka badan deegaanada dowladgoboleedka jubbaland xaddi nafaqo intee laeg ayuu u baahan yahay jirka baniaadamka warbixinaya keegana dhegeystayaal hoosuu dhac ku yimid qiimaha shidaalka suuqyada magaalada jowhar ganacsiyada gabdhaha da-yartaha oo kusoo badanaya deegaanada puntland warka dibadda dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan toban kun afar boqol waa toban kun afar boqol konton iyo toddoba muhaajiriin ah oo dhintay ama lala yahay sanadkan qodobadaas oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan warkeena subaxnimo diyaar garwa dhegeystayaal maqal wanaagsan dhegeystayaal mar kale waa subaxnimo jimcaha taarikhda ku beegan tahay toddobylabaatanka bisha disembar sanadka laba kun afar labaatanka warka subaxnimo waxa soo saaray lana socodsiin anigu cabdillahi abdicasiis raad warkii oo fidsan aan ku bilaabo qaar kamid a dhakhaatiirta ku nool degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyey xadiga nafaqo ee jirku u baahan yahay maxamed cali samow ayaa warbixintan inooga diyaariy
nafaqadaradu waa xaalad halis ah oo dhacda marka uu qofka cuno cunno taasi oo aan ahayn xaddiga nafaqada saxda ah ee jirka uu u baahan yahay dhakhaatiirta ayaa inta badan ka digta halista caafimaad darro iyo saamaynta ka dhalan karta nafaqadarrada haddaba waa kan doctor cabdi xasan oo ka mid ah dhakhaatiirta deegaanka doobley oo ka warabixiyey saamaynta caafimaad ee ka dhalan karta nafaqadarrada isagoo sidoo kale sharaxaad ka bixiyey cunooyinka laga helo nafaqada nafaqo waxaa la yidhaahdaa qofku in uu helo wax dhammaystiran cuntooyin dhammaystiran oo isku dheeli tiran marka uu helaa waxaa lalaa nafaqo nafaqo darana waxaa la yidhahdaa markii uu waayo cuntooyin isku dheeli tiran ha uu waayo laba nuuc in ay jira qabatay oo qaado waayo raashinkii iyo inuuba waayo awood ama dhaqaale amase meel laga heli karo uu ka waayo nafaqa daro waxa waayin sembry waxay u badan tahay dhulkeenna dadka oo buurka ama dadka oo fuqarada ah liito oon aan heli karin goobo nafaqayn amase si dadban u hela raashinkii marna helo marna waayo ayay ku badan tahay nafaqa daradu marka waxaan rabaa inaan nafaqada aan wax yar ka taabto si ay dadku bal u fahmaan meesha laga haysto inay tahay nafaqadii inay heli karaan inay heli karin nafaqo sideeda waxa waayin waa cilmi la xiriiro cuntada iyo xiriirka ay la leedahay caafimaadka waxayna door muhiim ah ku leedahay koritaanka jirka sidoo kale nafaqadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu ku koro jirka bili-aadanka wixii marka gurigii iridiisiiyo ku yaalin mar kastaa la heli karaa qiimaha ugu raqiisana lagu heli karaa dadkeenniina waxa waaye canjeero toban xaba ama soddon xaba ama afartan xaba oo la dubo oo carbonhydrate ku filan oo wax kaloo lagu dara ayna jirin iyo bariis iyo basto oo ayakana percentage kasoo galaa brotiinka ama safdufaan kasoo galaa la yaqaano ayay waqtiga iska lumin number kow raashinka dalka waxyaalo badana ku jiro sida digirta muhiine qudaarta waa muhiin qudaarta dadku inay cunaan ay ka weliba ka badiyaanan waxaan kula tali lahay hilibka inay ka badiyaan qudaarta cunitaankeeda maadaama ay faa'iidada iyo isku dheelitirka jirka uu soo galaa simbir qudaarta uu soo galaa saasaan dhihi lahaa talada intaas sii lahaa
waxaa hoos u dhac laga dareemaya qiimaha la iibiyo shidaalka sida naaftada iyo baasiinka suuqyada magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle hordows axmed cabdi ayaa warbixintan inoo haysa waxaa hoos u dhac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo shidaalka sida naaftada iyo baasiinka suuqyada magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle qiimaha shidaalka ayaa suuqyada jowhar la iibinayaa lacag dhan hal doolar halka markii hore la iibin jiray hal doolar iyo bar sababo la xiriira dhibaatooyinkii hore oo ka yaraaday gaadiidleyda keenta shidaalka mid ka mida ganacsatada iibiya shidaalka suuqyada magaalada jowhar ayaa ka warbixiyey waxyaabaha sababay hoos u dhaca qiimaha shidaalka qiimaha shidaalka hadda magaalada jowhar waa iska degan yahay oo qiimihii horo markaas shidaalka aan ku gadi jirnay maahan inkastoo daruufo badan ay iska jiraan balse hadda waa ka raqiisan yahay oo litarkii waxaan gadnaa labaatanki litar waxaan gadnaa sideed iyo toban doolar ayaan gadnaa ama litarkii markaas wuxuu xisaaban yahay pointy nine ama dhibic sagaal sidii loo yaqaan hadba marka sideed toban doolar oo labaatanka litar markaas gadan yahay oo naftada ah basiinka haddaan ka warbixiya asigana sidoo kale labaatankii litar waxaan gada jirnay markii hore labaatan iyo laba doolar gada jirnay lacag gaarayso qiimihiisa ayaan gada jirnay labaatanka litar hadda waxaan gadnaa sagaal iyo toban doolar sagaashan iyo shan senti waaye marka waxaa keenaya marka hoos u dhacaas oo hadda markaas shidaalka qiimihiisa ku yimiday oo ibil kor u kacsanaa hadda laakiin xoogaa qiimo jabanaa jiro waxaan keenaya wadooyinkii oo markaas hadda xilli roobaada lagu jira markaan gadi jirnay waqtigaas oo wadada cariiri ahayd oo biibahana waa iska jireen roobna wuu iska jiray marka alxamdulilah ilaah amaad iskaleh hadda booyadii muqdishoan shidaalka keysanaa oo muqdisho kasoo rarato maadaama ay wadda dheer ay soo mareyso oo afkooda kasoo wareeganeyso shabeelaha hoose ay kasoo wareeganeyso kadib ay shabeelaha dhexe usoo gudbeyso magaalada siis jowhar marka alxamdulilah qiimo dhimis aada iyo aada u fiican oo qurux badan ha jirta laakiin ibil sarakac xilli roobaaday ahayd qiimaha gaadiidka oo kugu kordhaya qiimaha shidaalka oo kugu kordhaya wado xumo aada iyo aada u baahsan aada u jirtay laakiin hadda qiimaha aan shidaalka gadno maasha alla alxamdulilah dadka markaas customarka nagu xiran discount fiican ayay heleen oo lacag fiican ka dhacday labaatanka litir hadda waxaan gadnaa oo basiinka ah sagaal iyo toban doolar labaatanka litir oo naftadana waxaan gadnaa sideed iyo toban doolar marka qiimahaas ayaan kala iibinaa maasha allah
talaalka caruurta ayaa si habsameli uga socda qiimo ka mid ah dowlad goboleedka deegaanada dowlad goboleedka jubbaland maxamed cali samo iyo warbixintan inoo haya
waxaa qaar ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ka socda tallaalka caruurta shanta sano ka yar kaasi oo wasaaradda caafimaadka jubbaland dhowaan daahfurtay iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka jubbada hoose ayaa faahfaahiyey muhiimadda tallaalka uu u leeyahay caruurta aan horey u qaadan iyo nuucyada kala duwan ee tallaalka ka hortagga dabaysha jadeecada qaaxada iyo xanuunada kale ee halista ah ujeeddada ama hadafka loo sameeyey waxay ahayd dadka aanan fursadda u helin ama aanan helinba tallaalka la yidhaahdo zero doska ama wax tallaal aanan qaadan ayaa loogu talagalay in tallaalkan la gaarsiiyo run ahaantii saad la socoto waxaa jira deegaano badan oo aanan fursad u helin inay tallaalka helaan waxaa jira deegaanada qaarkood inay joogaan dad barakacayaalaha oo soo barakacay oo yimi oo aanan nasiib u yeelin inay tallaalka helaan waxaa jira saa la socoto ki iyo tnkii waxaa jira cudurdilaac covid nteen la ohan jiray kaasoo sababay in xarumihii badanaa karantiin badanaa dhacay dadkii inay isku socodkii u yaraado qoysaskii iyo ilmihii la geen jira xarumaha caafimaadka ay yaraadaan sidaa awgeed dadkii aanan helin xilligaa tallaalka maanta ejkooda lagu qiyaasayo shanta sano ee nasiibka aan u yeelan ayaa loogu talagalay tallaalkan siisa banaanba waxaa waaye wuxuu taargad u yahay ama loogu talagalay in lagu tallaalo ilmaha ka yar shanta sano tallaalkan ama sare u qaadda tallaalka wuxuu ka kooban yahay ool tallaal oo idil waaye ma ahan hal tallaal keliya waxaa ku jira tallaalkii qaaxadaa ku jira waxaa ku jira tallaalkii boolyadaa ku jira tallaalkii jadeecadaa ku jira sidoo kale waxaa ku jira tallaal la yidhaahdo benta oo iskugu jirta dibteria iyo hebatitis tallaalka shanta la yidhaahdo iskugu jiro sidoo kale waxaa jira maamooyinka naftirkooda aanan qaadan tallaalka titida iyaga naftirkooda waa la siinayaa marka ma ahan hal talaal keliya ee waa talaaladii guud ee wadanka laga bixina oo idil buu talaalkan bixinaya run ahaantii waxaana laga bixinaya xarumaha caafimaadka oo idil deegaanada jubbaland oo idil gada iyo lowa jubbaba sidoo kale wuxuu ka socdaa xarumaha caafimaadka dadka waxaa waay waxaa jira mobile tv ugu tagayo i d b siteski ugu tagayo xaafadihii hoosta hoos sameynayo marka waa kaas talaalka shaqadaas baa socota run ahaantii tallaaladii hadda saad la socota annaga waxaa weye kambiinkii saddexaad ama roundkii saddexaad wareeggii saddexaadaa socda wareeggii koowaad iyo wareeggii labaadba kolley guulo badan baa la gaaray dad hadda kahor waxaa jirta intaanan muxuu ahaa aanan idatan ama shaqadan aan la bilaabin kahor assessmentiyo iyo qiimeyni iyo waxbaa jiray qiimeyntaas waxaa soo baxday in ku dhawaad laba boqol oo kun oo ciyaal ah oo jubbaland ku nool inay yihiin dad zero dhuus ah oo aanan talaalkii nasiib u yeelan sidaa awgeed hadda alxamdulilah maadaama hadda sanadka uu gabagabana marayo intii loo qorsheeyeyna kii ugu dambeeyey uu yahay in la qabto run ahaantii guulo badanaa la gaaray ku dhawaad boqolkiiba lixdan iyo shan ka mid ah dadkii zero dhuuska ahaa ayaa la gaaray oo run ahaantii nasiib u yeeshay inay talaalka qaataan sida loogu talagalana uga faa'iideysa
waa dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan warka subaxnimada cadda sangunis deetan iyo toddoba dhibic toddoba megahartis dhobley ina waxgeeda haweenka daayarta ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka puntland ayaa noqday kuwa si weyn uga qayb qaadanaya ganacsiga deegaanadaasi xasan maxamed cabdulaahi ayaa warbixintan inoo haya haweenka da-da yar ee ku nool deegaanada puntland ayaa ah kuwa si weyn uga qayb qaadanaya ganacsiga deegaanadaasi taasi oo u noqotay fursad ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda qaar ka mid ah haweenkaasi ayaa ka warbixiyey ganacsigooda iyo waxyaabaha ku dhiirigeliyey inay ku biiraan suuqyada ganacsiga iyo sidoo kale sida ay noloshooda uga dabaraan ganacsiyadaasi ganacsiyada ay haweenkaasi hirgeliyeen ayaa sidoo kale qayb ka qaadanaya yaraynta tacdiyada ay kala kulmaan haweenku goobaha shaqada hooyada waxay dhimatay afar sano ka hor ayadaana ku tiirsaneen oo garab noo ahayd oo noo shaqayn jirtay oo ganacsiga ka shaqayn jirtay hooyaday markay dhimatay waxaan noqonay baylaha oo mataqaanayay waxaa nagu soo baxay booskii hooyaday ee ku jirtay ayaa meeshii ka baxay kastoo aabbahay uu noo joogo halkaa waxaa iga soo baxday ama aan la imaaday fikradda ah ganacsiga ama halabuurka halkaas ayaan kala imaaday si aysan gabdhahaygu beritu aysan u noqonan baylah oo iyaguna ay iga ganacsigu wuxuu nolosheeda uu ka bedelay anigu markii hore waxaan ku shaqayn jiray saxaafadda ilaa iyo haddana aan ku dhex jiraa ganacsigu markii aan soo galay iyo hadda farqi weyn baa u dhexeeya hadda waxaa noqday qof nolosheedii iyo nolosha ubadkeeda iyo noloshii faamilkeedaba kafaalo qaaday oo mataqaanaayey wax walba oo soo wajaha maanta dabiri karta marka waxaan dhihi lahaa gabdhuhu ganacsiga ha galaan oo ha ka faa'iidaystaan oo ha u samraan waxaad aragtaan inuu aad u soo badanayo gabdhaha yaryar oo dhallinyarada ah jaamacadaha ka baxay carwooyinka samaysanaya dharka gadaya onlineka leh saaloonada samaysanaya shirkada yaryar lacaga yaryar isku darsadeen maaragtay ku ganacsanaya qaar trading online ah wax ku kala gadaya taas waxaan isleeyahay boqolkiiba sagaashan waxay wax ka badashay sheekadii ahayd maaragta inay ku tiirsanaadaan mar walba inay shaqo markay jaacad ka soo baxaan horey ka raadiyaan ay xafiis ka fariistaan waxayna kalifi doonaa taatani in gabdhahaasi ay helaan fursad ay uga faa'iidaysan karaan inay sayfin fiican samaystaan hadhowna iyada loo baahdo qaabkii dhaqanka iyo tradishinkii oo raggu mari jiray oo lacagaha odayaasha dhaqanka lagu arqin jireen iyagu dhinacooda ka soo galaan marka waxaan isleeyahay fursadaasaa hadda aad u soo badanaysa waana fursad runtii aan isleeyahay wax badan bay ka bedeli doontaa ahmiyad bay siin doontaa gabdhaha reer puntland iyo gabdhaha soomaaliyeed waxayna tusi doontaa inay ayaga isku tiirsanaadaan in naftooda aan looga faa'iidaysan duruuf aan looga faa'iidaysan akhlaaqdoodii iyo diintoodii iyo dhaqankoodii wanaagsanaana ay ku dheganaadaan isla mar ahaantaasna iyaga isku tiirsanaadaan
waaga dhegeystayaal waxaad soo dhegeysteen wararka gudaha kaga haynay kuwa dibadda ayaan u hara balse intaa ka hor xubinta ah ganacsiga warka
dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii sarifka iyo suuqadaee warka bariiska basmatiga loorkii waxa uu dhoobley ka maraya lixdan doolar halka afkiisu uu ka marayo soddon doolar loorka sunkarta waa afartan doolar haafkiisuna waa labaatan doolar bariska caadiga afartan doolar halka afkiisu yahay labaatan dollar labaatan laha saliida waa soddon iyo saddex dollar toban laha saliida waa toddobiyo toban dollar burka caadiga loorkiisu waxa uu dhoobley ka marayaa soddon dollar halka afkiisu yahay shan iyo toban dollar burka kenya dhoobley waxaa la kala siisanayaa sagaal dollar baastadhaadheer waa koob iyo toban dollar baasta gaagaab waa labiyo toban dollar hadduynu eegno dhanka iyo sarifka lacagaha boqolka dollar shilinka lacagta soomaaliya dhoobley gacanta hore waxaa lagu kala sarifanayaa laba milyan iyo sideed boqol halka gacanta dambe lagu kala sarifanayo laba milyan toddoba boqol iyo konton shilinka lacagta soomaaliga boqolka dollar shilinka lacagta kenya dhoobley waxa uu ka marayaa labiyo toban kun iyo sagaal boqol halka gacanta dambe lagu kala sarifanayo labiyo toban kun iyo sideed boqol shilinka lacagta kenya haddiyaan dib idinku celiyo qaybaha harsan ee warka
kooxda manchester united ayaa guuldarro xanuun badan kala kulantay kooxda woldanton wonders fulam oo guul soo labasho leh ka gaartay kooxda chelsea shexda ugu fiican toddobaadkan premier league ah oo lasoo saaray waa shexda ugu fiican premier league ilaa haatana lasoo saaray manchester city oo barbaro la gashay kooxda everton iyo barcelona oo ku dhow siixeeda ugu horreeyay ee suuqa january haatana warka dibadda ugu yaraan toban kun afar boqol konton iyo toddoba muhaajiriin ah ayaa dhintay ama la waayay iyagoo isku dayaya in ay badda ku gaaraan spain sanadkan laba kun afar labaatanka sida uu khamiistii ay sheegay urur tan aan dowliga ahayn kaasoo ah inin ka badan konton boqolkiiba tirada sanadkaasi hore iyo tan igu badan ay noqotay yanaraahda konton iyo tirada sanadkii hore iyo tan ugu badan taniyo markii tirakoobka la bilaabay laba kun iyo toddobadii korarka boqolkiiba konton iyo sideedka ah waxaa ku jira kun shan boqol soddon iyo sideed caruur iyo afar boqol kow iyo labaatan haweena ayay tiri kooxda u dooda xuquuqda muxaajiriinta ee caminando frontras ee walking borders oo soo saartay warbixin dabooleysa muddada u dhexeysa january kowgeeda ilaa december shanteeda sanadkan ay ku jirno waxay ka dhigantay in celcelis ahaan soddon dhimasho maalintiiba taasoo ka badan celceliska sanadkii oo ahaa maalinkii kooxda oo xogteeda waxay ku aruurisaa khadadka telefoonada ee loo diyaariyey muhaajiriinta saaran doomaha iyo dhibaatada haysato si ay ugu wacdaan gargaarka qoyska muhaajiriinta la waayay iyo tirakoobkooda dowladda sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha lixdan kun laba boqol lix iyo toban muhaajiriin ah ayaa si sharci darra ah ugu soo galay spain inta u dhexeysay janaayo kow ilaa iyo disembar shan iyo tobankeedii taasoo ah koror afar iyo toban dhibic shan boqolkiiba isla muddadaas sanadkii lasoo dhaafay inta badan oo ah in ka badan boqolkiiba toddobaatan waxay gaareen canaris ururka caalamiga ee socdaalkii imo oo ah hay-ad ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in tan iyo laba kun afariyo tobankii ee in ka badan lix iyo toban kun afar boqol oo tahriibayaala oo ka yimid afrika ay dhinteen iyagoo isku dayaya inay gaaraan yurub tiradaasi oo ay ku jiraan kuwa kusii jeeday jasiirada kanari jasiiradaha kanari wadhegeystayaal guud ahaan waxtaas nooga ruuxi dalka dibadda kenya kala socoteen raadiyo xasan gooni sideetan iyo toddoba dhibc toddoba megahertis labadheena waaxigeeda warka wax soo saar dalana socodsiinayay anigoo cabdillahi abdicasiis salaanta ku kulmayna warkankiisa xiga sidaas iyo nabadgelyo